aad iyo aad ay umahadsan tahay maanta waxa aan ka doodeynaa xeerkii uu inoo soo gudbiyay golaha shacabka ee kadoodista dhowrista gobonimada iyo midnimada geyiga soomaaliyeed uu inoo soo gudbiyay golaha shacabka ayaa maanta dooda ugu muhiimsan ay ku saabsan tahay kaas ayaa maanta doodeeda la furi doonaa waxa u dheer oo ugu dambeyn la heli doonaa waa uun amniga guud ahaan arrintaas ayay yihiin qodobada maanta oo ajendaha u ah aqalka sir haddii ilaah yidhaah
arrimaha amniga ku saabsan ayaa jiray bal ka waran amnigana maanta diiradda ma la saari doonaa
amnigana diiradda waa la saari doonaa haddii ilaah yidhaahdo ajendaha uu kamid yahay maxaa wadanka arrimo fara badan oo ay duruufiisa amniga waan ka warhaynaa iyadana waa dood ayaa laga furi doonaa haddii ilaah yidhaahdo
xildhibaane bal waxaa diiradda la saari doonaa le gobonnimada sidee loo saarayaa ama kulankii golaha shacabka siday u doodeen oo kale ayaad u doodi doontaan idinkana mase qoraaladii ayaad soo akriseen oo aad ka doodi doontaan
sida procedirka caadiga ee ee la marsiiyo ayaa la marsiiyey shalayta waxaa la qeybiyey runtii xeerkii ay golaha shacabka soo mariyeen ay senataradu ay soo akriyeen maanta markii lasoo laabto oo kulanka oo furmana iyada ayaa laga hadli doonaa ra'yigooda ayaa xildhibaanadu ka dhiban doonaa haddii dooda ay ku filnaato maantana waxaa macquula inay soo gabagabowda haddii loo baahda in oo waqti kale ay noqotana taas oo dhan guddoonkay ku xiran tahay iyo sida ay xildhibaanada uga hadlaan marka doobtaas ayaa runtii muhiimadeeda leh oo ku qoran qodobka koowaad de waxaan rajeynayaa in maaragtay golaha aqalka sare oo doorkiisa uu ka qaadan doono sanataradana ee mas-uuliyadooda ka saaran dalka iyo xeerkan siday u arkaan inay ka hadli doonaan ay waafajin doonaan wixii maslaxadda ummadda ah guddoomiyahii guddiga amnigana waa tahay amni iyo markii la yidhaaho gobonnimo senator waa issoo hoosgelayaan amniga ma jiraan sharciyo hadda la diyaarinayo oo gaar ah oo aqalka sare uu meel marinayo oo xubnaha golaha sarena ay ka doodayaan oo maanta la filayo in qoraaladaas lasoo gabagabeeyey ka doodistooda
arrinta amniga runtii si guud ayaa looga hadli doonaa iyo si gaar ahaan mararka qaar dii loo baahdo anaga golaheena qusaysa laakiin arrinta amniga waa siyaasad looga baahan yahay runtii inay maaragtay xukuumadda ay soo gudbiso oo si wada jira maaragtay labada gole ay yani u ansixiyaan waxaa dheer arrintii la socodka howlaha wasaaradaha amniga u kusicay dalka ama haatee amniga gudaha ama haatee wasaaradda difaaca iyo guud ahaan yani siyaasadda amni ee wadanka in la iska wareysto waxaa ka warheysaa in magaalada amnigeeda dad fara badan ay ka qabaan su-aalo waxyaabahaas oo dhan waxawaaye waa arrimo u furan laakiin hadba ajendaha markaas yaalla ayaa laga hadlaa maanta un si guud yaa looga hadli doonaa arrintaasaan rajeynaa haddii ilaaha yidhaahdo inay wax badan iftiso ifiso oo ay kasoo baxaan wax
wax ajenda ah oo markii amniga iyo gobonnimada dhowristeeda laga hadlo oo kale oo maanta golaha aqalka sare hor yaalla ma jiraan
ajendaha gobonnimada xeerkaas ayaa yaallo arrinta amniga maanta laga hadlaayo waa intiisa badan waxa uu quseeyaa amniga senatarada iyo xarunta aqalka hoose si guudna waa looga hadli doonaa laakiin waxaan rajeynaa mustaqbalka dhow inaan yeeli doono wasiirada iyo hay-adaha ka shaqeeya ammaanka oo aan su-aalo fara badan ka weydiin doono qorshooyin ayaana nooga degsan kaas ayaan maaragtay ku faaqidi doonaa si weyn arrimaha amniga la xiriira iyo siyaasadda dowladda ay ka leedahay iyo wixii qabsooma iyo caqabadaha jira laakiin tan maanta wuu wuu ka kooban yahay laakiin waxay u tahay bilaaw howlo soo socda haddii ilaah yidhaahdo
ajendayaal senator ugu dambeyn ma jiraan aqalka golaha shacabka ka yimid oo la rabo in la iswaafajiyo aqalka sare iyo golaha shacabka oo idin hor yaallo oo haddii adinka aada meel marisiin wax badan tari lahaa
runtii waxaa ka warheysaa sharciyadda labada golo mid walbaba uu ka bilaaban karaa hadda waxaa jira laba sharciyo oo kale ee hore ay nooga soo gudbiyeen golaha shacabka oo ah sharciga biyaha aan welika doodadiisa aysan bilaaban iyo sharciga musuqmaasuqa isagana aan weli doodadiisa bilaaban labadaasna wayna hor yaalaan tashruuc kalena way imaan doontaa waxaa laga yaabaa qaar kalena anaga inaan cuno anaga naga bilaawdo oo ayaga aan u dirno waxaan dhihi karaa teramkan inuu yahay noqon doono mid kamid a kuwa ugu mashquulka badan ee baarlamaanka federaalka ee hadda labadiisa gole ay shaqeeyaan mar walibana de waxa shaqooyinkiisa ugu muhiimsan waxa waaye waa marmarinta shuruucahaas oo ay u dheertahay korjoogteynta in hayadihii loogu imooday ay sidii loogu talagalay ay shaqadooda u wadaan sidaasi daraaddeed waa jiraa sharciyan hor yaalla waxaa dhici kara arrimo oo degdega oo markaas loogu baahda in loogu yeero ama sharciya xeerar laga xuriyo intaba way imaan kartaa marka way jiraan shuruucna horta loo aan rajeynayna in mustaqbalka dhaqaaqa qaban